halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a maleeshiya la sheegay inay taageersan yihiin maamulka isku magacaabay maamulka gobolada dhexe ee magaalada dhuusamareeb oo ay kaga dhawaaqeen ururka ahlusunna waljamaaca iyo maanta la wareegay gacan ku haynta degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud ciidamo hore ugu sugnaa degmada caabudwaaq ayaa la sheegay inay kasoo dhaqaaqeen dhanka degmada cadaado haddaba cabdiraxmaan xuseen fure ayaa khadka telefoonka ee magaalada caabudwaaq kula xidhiidhay xuseen gaboobe warsame oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka ahlusunna waljamaaca magaalada caawdwaaq hadda waxaa ku sugan ciidamada dowladgoboleedka gobolada dhexe waxdiihuna soomaaliyeed si nabadgelyahay ku yimaadeen magaalada way xasiloon tahay dadkuna si fiican ayay usoo dhaweeyeen halkaana waxaa iskaga baxay xalay fiidkii hore nin madaxweyne ku-xigeenka ahaa galmudug iskaga baxay waxdiguna haata kaga jiraan dadkuna si fiican ayay maanta usoo dhaweeyeen ciidamada inaba hallaykaatee wax la oran karo waa calqalad ama dhibaado deegaanka ka jirtaala ma jirta laakiin maxaa keenay inaad dagaal bilowdaan oo deegaanadaas aad sheegaysa qabsataan magaaladii laftigeeda caabuda qad ula wareegtaan xal kale ma jira miya walaalo horta anagu dagaal maanaa bilaabin sidaan warku u sheegay dagaalkaana wuxuu ka dhashay dad shacab ah oo wada loo galay oo la laayay ayna geysteen niman tuutaha dowladda wata arrinta waajibka saaran ciidamada dowlad goboleedka gobolada dhexena waxaa weeye inay difaacaan shacab waxaad la og tahay dowladgobolee gobolada dhexe waa meelaha ugu nabadgelyada badan soomaaliya maanta arrintaas waxay keentay difaacii shacabka inay ka dhalato dagaal dhex mara ciidamada dowlad goboleedka gobolada dhexe iyo ciidamada dowladda halkaasna waxaa laga saaray ciidamadii dowladda oo waxayna gaareen magaalada cadaada wan garta laakiin markaad leedahay ciidamo wata tuutaha dowladda ma dowladda la dagaalamaysaan mise ciidamada bal arrintan noo kala saar maxaad ka wadaa walaal horta anagu dowladda lama dagaalsan dowladdu waa dowladda soomaaliya waa dowladdeedi waa dowladdan hoos tagno laakiin waxaan oran karaa ciidamada hadda dagaalka ka wada halkaan waxay wataan horta waa tuutihii dowladda laakiin ma oran karno dowladda ayay ka turjumayaan oo dowladda ayay ciidan u yihiin ma dhihi karno laakiin way sheeganayaan sheegashadoodaas ayaanu u tixgelinay laakiin ma ahan runtii mana aamini karna inay yihiin ciidan qaran soomaaliyeed inay yihiin wax la aamini kara maahan markii la fiiriyo arxamdarrada ay kula dhaqdeen shalay dadka shacabka ah ee waddada maraya musaafarka ah wan gartay markaad hadda la wareegeyseen magaalada caabud waaqood sheegtay in shacabku waabay idin soo dhaweeyeen ciidamana ay hore ugu soo sugnaayeen sida la og yahay wax khasaaraha miyaa ka dhacay mise ciidamadu idinkoon soo gaarin bay ka baxeen horta magaaladakan caabudwaaq wax ciidama oo ku sugnaa ma jirin markii horeetana waxay kamid ahayd meelaha hoos yimaada dowlad goboleedka gobolada dhexe diidan dambeetana xoogaa xagga amniga ayaa waxaa ka jiray khalkhal dadka beelaha dhexdooda wax ciidan dowladeed oo ku sugnaa ma jirin ciidankaana dhibka geystay ayaa ayaan joogay ayaguna shalay markii ay duuleen oo waddada galeen ayay iskaga baxeen diibna iguma soo noqonin haddana waxaa ku sugan ciidamada dowlad goboleedka gobolada dhexe insha allahu tacaala wayna si nabadgelyada deegaanka ay ka qayb qaadan doonaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala si fiican bay usoo dhaweeyeen waxaan ugu baaqaynaa cid kastay isku dhiibeen oo u galeen in ay gacanta soo geliyaan maxkamad ayaa la saari doonaa insha allahu tacala hadii ala yidhaha wan gartay taasi waa taas idinku magaalada maxaa ka damacsantihiin marka magaalada waxay kamid tahay magaalooyinka ka taliya dowlad goboleedka gobolada dhexe waajibkana saaran waxaa waaye in la xasiliyo deegaanka in la mideeyo fikirkiisa in nabadgelyadiisa la mideeyo saaskaan saaran insha allahu tacaala waxaana ka shaqayn doonaa sidii bulshada iyo ciidamada isku kaashan lahayeen loona xaqiijin lahaa wan gartay mudane waxaad ka dhawaajisay dhowr jeer dowlad goboleedka gobolada dhexe laakiin dowladdu waxay u aqoonsan tahay maamulkan hadda lagu dhawaaqay ee galmudug oo cabdikariin loo doortay idinku taas miyaydan ogsooneyn mise arrintu waa si kale walaalow horta dowladdu dowlad ma ahan koox guri ku jirta gudihii dowladdu waa shacabka shacabkana waxaa matala oo ay doorteen fikirkoodiina ay ku mideeyeen hantidoodiina ay ku dhifteen dowlad goboleedka gobolada dhexe xaqiiqatan horta sidaas waaye laakiin rabitaan guruub ama koox dan gaar ayadu kale soomaaliya ma ahan dowladnimadu wan gartay waxaa jirta dowladdu federaalka ee soomaaliya si guud ahaaneyd waxaad sheegtay inaad taageersantihiin dowladduna ay dowladdiinii tahay laakiin waxayna aqoonsan tahay maamulka galmuduga dhowaan la doortay ee doorashada ka dhacday maxaa diiday inaad idinku waxay dowladdu aqoonsan tahay inaad aqoonsataan oo sheegashadana ka laabataan annaga waxaan tixgelinaynaa aqoonsiga shacabka soomaaliyeed ee ku ku sugan gobolada dhexe iyo guud ahaan soomaaliya waxayna runtii tixgelinayaan muujinayaanna rabitaanna u qabaan dowlad goboleedka gobolada dhexe ay dhisteen shacabka soomaaliya ee ku sugan gobolada dhexe ma ahan taas macnaheedu inaan kasoo horjeedno dowladda dowladda waxaanu leenahay tixgel rabitaanka shacabka
xasan gaboobe warsame oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka ahlusunna waljamaaca oo khadka telefoonka ee magaalada cabuda ugu rameeyey cabdiraxmaan xuseen fure halkaad kala socoteena waa v o a